sannad kasta marka la gaaro soddonka luuliyo maanta oo kale dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada taas oo door ka qaadan karto sidii loo soo afjari lahaa qallalaasaha sida rabshadaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kuwo kale oo badan kuwaas oo wiiqaya nabadda amniga horumarka iyo wada noolaashaha bulshada ee dadyoowga adduunka si loo xuso maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada qaramada midoobay waxay ku dhiirigelinaysaa dowladaha ururada caalamiga ah iyo kooxaha bulshada rayidkaa in ay qabtaan munaasabado waxqabadyo iyo hindisayaal gacan ka geysan kara dadaalka beesha caalamka ee ku wajahan horumarinta wadahadalka ilbaxnimada wadajirka isfahanka iyo dib u heshiisiinta maalinta caalamiga ah ee saaxiibtinimada waa hindise raacaya soo jeedinta ay samaysay yunesko oo ku qeexday dhaqanka nabadda inuu yahay qiyam dabeecado diidaya rabshadaha iskuna dayaya in ay ka hortagaan iskudhacyada iyaga oo ka hadlaya sababaha asalka u ah in la eego xalinta dhibaatooyinka abshir cabdulaahi ibraahim oo ka mid ah barayaasha beledweyne ayaa ka warramaya muhiimadda maalintan iyo faa'iidada ay leedahay saaxiibtinimada maanta oo ah soddonkii julaay afarta maalin talaado ah kuna beegan maalinta saaxiibtinimada adduunka haddii aan ka jawaabo ama aan falaqeeyo ciwaanka saaxiib maxaa la yidhaahdaa yaa saaxiib kula noqon karo muxuu faa'iido leeyahay haddii la waayo maxaa khasaaro la kulmi kartaa marka waa saaxiib waxaa la yidhaahdaa qofka kula dareemayo dhib io dheef qofka kula dareemayo markaad dhiban tahay culays ku haysto culays dhan walba ha noqdo ama xag caafimaad ama xag dhaqaalo ama xag murugo qofka kuula dareemayo kula soo jeedayo kula dareemayo asiga in dhibka kuugu dhacay adiga inuu asi ku dhacay loo malaynayo wejigiisa laga dareemayo oo wax walbaba dhibii dheefka kula qaybsanayo ayaa horta saaxiib la yidhaahdaa saaxiib la-aanne nolosha waxaa waaye faa'iide ma lahan qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa reediyo beerluulo uga warramay waxa ay uga dhigan tahay maalintan iyo muhiimadda ay leedahay saaxiibtinimada
waa mahadsantihiin radio beerlula maanta waxay nooga dhigan tahay maalin weyn maadaama maanta adduunka ay u asteeyeen maalinta saaxiibtinimada adduunka wayna mudan tahay in loo asteeyo hal maalin iyo ka badanba weliba way istaagishaa maadaama ay tahay maalinta saaxiibtinimada adduunka ahmiyaddu waa ahmiyad aada weyn ayay u leedahay qof walbana waxa uu waa inuu soo xasuustaa saaxiibkiis hadday wada joogaan iyo haddii ay kala maqan yihiinba si loo xasuusto amaba loo xuso maalinkaasi ugu dambeyn bulshada waxa aan fariin usoo jeedi lahaa in la ixtiraabo saaxiibtinimada qiimana loo muujiyo maantoo kaleeto la isku hambaliyayo fariimo wanaagsanna ay isku diraan
maalintan waa maalin aada ahmiyad iigu leh aniga ahaan iyo ka saaxiib ahaan waa maalin ay mudan tahay in mar waliba ahmiyad gooni ah loo yeelo maadaama ay tahay maalinta saaxiibtinimada waa maalin aada iigu weyn markaan usoo dego dhanka muhiimadda waa maalin aada u mudan in la xusuusnaado islamarkaana saaxiibka lagu xusuusnaado mudnaanta uu leeyahay si kastaba ha ahaatee saaxiibtinimadu waxay xoojisaa adkaysiga shacuurta la wadaagidda wakhtiyada wanaagsan dadka aad jeceshahay iyo inaad yeelato shabakad saaxiibo ah oo kaa caawiya in aad ka gudubto waxyaabaha xun si aad u gaarto horumar